barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa sabtii goob iyo labaatanka bisha mey sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiradi ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta ka hadlaya dadka naafada ah ee waxbartay oo ka cabanaya inaanay helin fursadihii ay filayeen xaqiiqiyan anigu waxaan xasuustaa wiil yar in gabar loo guuriyey waa dadkan xoogaa aqligooda u duman yahay waxaa dhacday dadkii deriska ah ee xaafadda inay dulmeen waxaa doqonka ayada doqon kale waa la doqonkii arooste ayadana waa doqon kale sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnayn
sidanahay bukaa socod markii baan talays yiri ilanay la'aanta lay baxnaanin kari codkaasi macaan ee fanaanka shay mirada carna goordhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid ah warka caalamka
xogaha laga helay duulimaadka diyaaraddii dhacday ee masaarida ayaa muujinaya in uu jiray qiiq ka baxayay gudaha diyaaradda ka hor intii aanay dhicin bog dhinaca internetka ah oo baahiya macluumaadka duulimaadyada ayaa daabacay macluumaad ama xog muujinaysa in la helay digniin la xidhiidha qiiq ka baxayay mid ka mid a musqulaha diyaaradda ka hor intii aanay diyaaraddu burburin hay-adda badbaadada duulimaadyada ee faransiiska ayaa xaqiijisay xogtan sax ahaanshaheeda laakiin afhayeenu hadle ayaa sheegay inaanay weli ama inay weli tahay xilli hore in xogtan la faahfaahiyo islamarkaana la fahmo sababta keentay burburka diyaaradda xilli aan weli la helin sanduuqii madooba ee diyaaradda ee duuba macluumaadka duulimaadka
isbahaysiga militari ee ay neeto horkacayso ee dalka afghanistan ayaa sheegaya in qof ismidaamiyey uu isku qarxiyey mid ka mid ah gawaarideeda ee ku sugan waqooyiga kaabuul sabtidan maanta ah laakiin uusan wax khasaare ah u geysanin shaqaalaheeda weerarka ah ayaa ka dhacay deegaanka la yidhaahdo bagaraam kaas oo martigeliya saldhigga cirka ee ugu ballaaran ay leeyihiin militariga dalkan maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan oo shan iyo konton kilomitir u jira caasimadda afghanistan
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta caasha ismaaciilo barnaamijkii madasha dhallinyarada ayaan dhegeystayaasha usoo wadnaa madasha dhallinyarada madasha dhallinyarada ralle ahow marka barnaamijkan madasha waad dhallinyarada saxsaneede laakiin dhallinyarada saad carabka ugu adkaysa aad aad baan uga helay
marka een, wuxuu maanta ku saabsan yahay dadka naafada ah ee waxbartay iyo caqabadaha ay la kulmaan waa qoladii waxbaratay qoladii waxbaratay waxaan xusuustaa nin aan hadda ka hor wareysanaya magaalada muqdisho ka wareysanaya wuxuu ahaa nin naafo ah wuxuu iga Haye.
sheekeynaya qaabkii uu ku naafoobay wuxuu yidhi hay-ad baan u shaqaynayay gaari kale xiran baan watay anigoo safraya nin curyaana gurguuranaya waddada soo galay si uu ii weydiisto inuu i qaado Mar- marka safar buu ahaa safar buu ahaa markaasuu yidhi inaan qaado iska daaya inaan gaariga xawli xawaarihii aan ku socday inaan hakiyaan dhibsaday calaashaan siduu u yasaayeen qofka naafada ah waan gartay marka wuxuu yidhi waa shilka aan ku naafoobay markaan markaan in yar socdan wuxuu yidhi shilkaasaan galoon ilaahay Oon- baa wax oon ka ku wada.
naafoobay.
imika markaasuu yahay maxaa iska bedelay hadda waa naafo oo baaskiil buu ku socdaa laakiin wuxuu u ololeeyaa dadka naafada ah oo uu dadka tusaa inay dadka la mid yihiin oo qof walba ay maaragtay xaalad ku dhici karto ama qabsan karto inay tahay marka aad buu ugu dadaala hadda heestii maxay ahayd ee, ma og tahay curyaanku bacaga looma waaye xagga looma waayo.
ciinka waxaa loo yiri kuwa cararayee ladan inay ku cibro qaataan marka barnaamijka dhallinyarada waa madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariya wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle kuwa
kulan wacan meel kasoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka naafada ah kuwooda waxbartay ee hadda ku sugan magaalada muqdisho dadka naafada waa ku nool magaalooyinka soomaalidu ay ku nooshaa gaar ahaana magaalada muqdisho qaarkood ayaa dadaalay oo waxbarashada heerka koowaad ilaa iyo heerka labaad ee masar ka sameeyey waxaase weli jira caqabado ay kala kulmaan ka qaybgalka siyaasadda dalka ka qayb qaadashada nolosha caadiga sida guurka iyo adeegyada bulshada waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona haddii alla idmo cali aadan oo ah ruux naafo ah araggiisa la labada gacmoodna ku waayey qarax ku haleelay qaybo ka mid a gudaha soomaaliya gaar ahaana gobolka hiiraan cabdifataax maxamed daahir oo ah qof u oleeya dadka araggala oo isagoo araggala waxbarashada kusoo sameeyey dalka holland haddana dib ugu soo laabta soomaaliya iyo cabdulaahi xasan oo ka baxay jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho haddana u oleeya dadka naafada ah ee si wax isku tir lahaayeen naafana ka qaarka hoose oo lagu riixo gaarida dadka naafada isticmaala ee loo yaqaano warjariska ee dhammaantiin kusoo dhowaada ee barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku horeeyo ee cali aadan marka laga hadlayo baahiyaha dadkiina waxbartay ee naafada ah aad aada la kulmaysaan aan ku horeeyo dhanka nolosha asaasiga ah waa mid cankee ah
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay cabdiqaadir waana salaamaya dadka maaragtay igaga dhegeysanaya idaacadda v o da runtii caqabadaha dadka maaragtay soo wajaha markay naafoobaan ama ay ku dhashaan naafada markay waxbartaan waa caqabado maaragtay runtii lasoo koobi karin si haro hadalkaaga hore uga bilowday waxaad middaan hadda ka haustay oo inay wax barteen dadkii naafada markay wax barteen maaragtay caqabado badan ay la kulmaan waa sax waxaa laga yaabaa ninkii inuu dadaalo oo isdhibo oo wax barto maaragtay ilaa dugsigii hoose dhexe sare ilaa jaamacaddii uu ka baxo kadibna maaragtay uu waayo maaragtay wixii wixii u bartay oo ahayd inuu ku shaqaysto waxaa laga yaabaa ardaygii mar wax la bartay oo maaragtay naafada aanu lixdii silxad qabay inuu maaragtay shaqo helo markuu dugsiga sareba ka baxo asina waxa laga yaabaa ilaa master markuu diyaariyo inuu haysan meeluu maaragtay ka shaqeeyo taasna waxay u tahay qoftii naafada aheyd maaragtay niyijab aad iyo aad u weyn maaragtay waxaana dhici karso meel kastoo shaqo ka dalabtid in lagu yidhaahdo qoftan qof naafa e waaye maaragtay baahi gaara qabto ma shaqey karto cabdi fataax dabcan waxbarashadaadii jaamacadeed muqdisho aad ka baxday jaamacadda muqdisho waxaad waqti u heshin inaad dalka dibaddiisa gaar ahaan hore waa soo laabatay hadda bal baahiyaha jira dadka waxbartay ee hadda la kulmaysaan maxaa ka mid
a bismillaah marka ugu horeysa horta waad mahadsantahay cabdiqaadir waxaan sidoo kale salaanta la qabaa dhammaan dhegeystayaasha v o e da iyo gaar ahaan maamulkii iyo howlanadanada maaragtay v o e intaa markaan taa uga baxo su-aashan waxaan u arkaa inay muhiim tahay annaga waxaan qabnaa runtii dhibaatooyin ama baahiyo badan markii uu qofka naafada ku dhex nool yahay geeska afrika gaar ahaan soomaaliya dhibaatadana waxaas leeyahay waxaa ugu horeysa ama ugu baaxadda badan aragtida aan qabo aragtida ay ka qabto bulshadu qofka markii leeda waa naaf markii leeda qofkan waa naafe ama qofkan mabed qabo naafadaasi ha noqoto mid jireed ama ha noqoto mid maskaxeed automatically ama si dhaqsa ah qofka soomaaliya wuxuu aaminayaa qofkaasi inuu yahay qof howlgab ah totally oo ka baxay nolosha marka aragtidaas bulshadu ay ka qabto qofka naafada ah ayaa waxay tahay aas-aaska mushkilada ama dhibaatada uu qabo qofka soomaaliga ah ee ku nool geeska africa maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa qofku xubin uu beelay waa aragti maaragtay ama nadariyo guud oo adduunka laga isticmaalo qofku xubin uu beelay uma naafoobo ee bulshadiisa ayaa naafa ka dhigta marka haddii qofku si kastoo wax u barto si kastoo uu talent iyo mataqaanaa uu yahay qof waxqabad leh haddii bulshadiisu ay u aragto inuu qofkani qof aan waxba qaban karin inuu yahay saasuu naafo ku noqonaya
cabdulaahi dabcan dalkaad wax ku baratay jaamacadaha magaalada muqdisho mid kamid aad ka baxday oo weliba maamulka iyo ganacsigaad baratay marka noloshii aad filaysay maanta ma joogtaa
run ahaantii aada ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan v o a da ay ka sameyso barnaamijka kulanka dhallinyarada madasha dhallinyarada runtii in dadka baahiyaha qaaska qaba laga siiyo doorna waa arrin kaloo ayadana qiimo aad iyo aada u leh waayo dhallinyaradii ay ka mid yihiin bulshada qiimaheedo dhan ayay ka limin waxaan u aragnaa wax maaragtay oo inclusive oo loo dhan yahay markii aan u laabto qodobka ee arrimaha dadka baahiyaha qaaska ama naafada runtii aad ayay xaaladda een u adag tahay ilaahayna ma adkeyn dadka ayaa adkeynayo in qofka uu naafo noqdo ma aha wax dhibaato ah waa wax qatar alla ku yimid waxna dhibaato ama samaysa gacan ama lug ama indho uu qofka beelo dhibaato ma samayso qofka bini aadanka si kasta ayaa looga faa'iidaysan karaa si kasta ayaa loogu faa'iideyn karaa si kasta ayaa loola faa'iidaysan karaa iyadoo saddexdaas la heri kara ayaa waxaa la rabaa mar walba waxay ku xiran tahay bulshada uu qofkaas ku dhex nool yahay sida ay tahay wacyigeeda ama aqoonteeda ama nolosheeda tusaalahaan soomaaliya oo kale markaa usoo noqdo dadku waxaa jira dhaqamo aad iyo aad u qaab daran oo ah in dadka naafada ay yihiin nasiib darro in dadka naafada ay yihiin kuwa aan waxba qabsan karin in dadka naafsada ay yihiin kuwa maaragtay dhibaato ku ah qoyska ay ka dhasheen ama kuwa ku ah bulshada ay ku dhex nool yihiin sometimes marmarka qaarkood aragga dadka naafada markay qofka ku arkaan isla markii muuqaalkiisa waa isbedelaa qofka iyo dareenkiisa n waxaad ar- dareemaysaa inuusan qofkaas ku rabin waxaad dareemaysaa qofkaas in micnaha xoogaay uu uu ku muujinayo faquuq runaantii n marka aan ka hadlayo dareenka dadka naafada shaksiyan iyo guud ahaaneed aniga markii aan runtii n aan dareemay nolosha naafanimada waxaan markii ugu horreysay aa ii suuro gashay inaan wax barto alxamdulilah runtii markii aan waxbartay aan jaamacadda kasoo qalin jiray waxaan rajaynayay in aan bulshada qayb muhiima ka qaato oo aqoonteeda anigana aan ku faa'iido ummaddan aan ugu faa'iideeyo nasiib darro waxaa dhacday arrin aad iyo aad uga duwan oo aanan filaynin in dadkii aan la noolaa lahay ama aan shaqadii iyo wax la wadaagi lahay ay si kale ii arkaan shalay qofka markuu uu wax baranin iyo maanta warkuu wax soo bartay ayaga dhankooda waxba iskama bedelin waa un naafo waa naafo hanti kasta u lahaado aqoon kasta u lahaado darajo kasta u lahaado naafo waa un naafo waana arrin nasiib darro ah maq- marar badan aan isku dayay inaan shaqo apply gareeyo run ahaantii inta aanan gaarinba maamulka iyo dadka awoodda iska lahaa ee waa ku sii karaa iyo ma ku sii kardhi laha waxaa caqabadda ugu horreysa kaaga imaanaysaa qofka iridda la istaajiyay ee waardiyaha Eh, wa- waxaan rabaa dhibkaas aad aad dhammaantiin sheegaysaan inaan bal qayb qayb ugu gudbo Eh, waxbaad barateen qaarkiina jihaarkii labaada jaamacaddaad diyaariseen haddana ka qaybgalka siyaasadoo kale aad eh, maalmahan ka hadlayseen ama aada u adag cabdifataax eh, maxay tahay ka qaybgalka siyaasadeed ee bulsho ee haddina haysato wallaahi horta sida eh, matalan eh, adiguna aada og tahay aniguna aan ka dhawaajinayno waxaa waaye bulshadu eh, soomaaliyeed weli ma garwaaqsanin qofka soomaaliga ah ee naafada ah haddii uu tayo kasta leeyahay inuu u leeyahay awood inuu mataqaanaa ama shaqaysto ama guursado ama siyaasadda iyo hoggaanka ummadda soomaaliyeed uu uu la wadaago asaagiisa kaleete ee la nool marka taa annaga hadda waxaa dhibaatada noogu badan waxay tahay ee waddanka dadka naafada ah kuma laha xuquuq dastuuri ah mid aanu ololeynayno waxaa waaye naafadu waa in horta lagu daro nolosha iyo kayaanka nololeed ee ummadda soomaaliyeed oo ay noqoto naafadu mid lagu xisaabtamo ee mid ummadda soomaaliyeed ay garwaaqsadaan inay yihiin walaalahooda u baahan waxaa suurtagala adiga iyo qofka naafada ah inuu kaa maskax badan yahay kaa karti badan yahay kaa awood badan yahay marka awoodaha allah subxaana wa tacaala uu ku manaystay in ummadda soomaaliyeed iyo bulshada iyo waddanka looga faa'iideeyo taas ayaan isku haynaa dadaal badan ayaan ku jiraa meelo badanna waan garaacnay weli laakiin sida aan rabnay waxba uma guulaysanin Eh, cali aadan isla isla su-aashaas maxay tahay eh, caqabadaha siyaasadeed ee bulshaad la kulmaysaan Eh, markaad isku eh, arrimaan hadda socda waataad dhowr janno wasaaradda waxbaad wadeen maxaa id hortaagan walahi eh, aninka le abqadrow waxaa hortaagan dadka naafada inay ka qayb noqdaan siyaasadda hadda ka jirta soomaaliya dee waa arrin aad iyo aad u culus oo waxaa horta dadka siyaasadda soomaalida oo hadda ku jiro badanaa kuma imaadaan doorasho waxay ku yimaadaan habkii maaragtay dee soomaali wax ku qaybsanaysay sanadahan taasna waxaa madax ka ah oday dhaqameed marka ismalihii oday maaragtay dhaqameed hadda soo dirsanaa qof naafaa ama qof maaragtay dumare dumarkiiba dhib ku qababa hadda naafada taalkeedaha aadan oo hadda cabasho iyo koontaha noola xira arrintooda ay maaragtay taagneed ayaantaan haa marka qofta naafada suurtagal uma ahan mana dhici doonto intii maaragtay oday dhaqameed iyo oday siyaasaddii soomaalida ee gacanta ku hayso in maaragtay qof sooma oo naafaa ay ka qayb gasho siyaasadda soomaaliya mid ugu hooseysa iyo midda ugu sarreysaba taasna maaragta waxaa loogu gudbi karaa haddii maaragta sida cabdistoor cabdifitaax sheegay lagu daro jaatarkii ummadda soomaaliyeed in maaragta dadka naafada ah loo qoondeeyo qoonde lagu xiro la yidhaahdo waxaan laga rabaa boqolkiiba intaas inay ka mid noqoto siyaasadda markaas taagan ya sida hadda gabdhaha loogu qorsheeyo kale haddii qorshahaas oo kale dhacamo waa waa suurtagal laakiin intii hadda barnaamijkan saan ku socdo afar ba- dhibic shantaan ay sheegaan intay wadaan suurtagal ilama ahan mana dhicin in maaragtay qof naafaha uu soo diro oday dhaqameed sababtoo oday dhaqameedka waxaa arkaa ninkan ganacsatada ah oo maaragtay ama siyaasada lacagta leh ama ayagu naftooda hata dadka naafada dad lacag leh oo maaragtay ganacsatada bay ku jiraan laakiin dadkii ay u aaminsaneen oo cabdalaahi warkiisa dadkiisii ku jirtay markay ku arkaan waa dad isbedela oo maaragtay cabdullahi waa ku laabanaya cabdullahi xasan caqabadahaas ay saaxiibadu sheegayaan waa caqabado jira laakiin waxaan rabnaa dul istaagno muxuu ahaa doorkii aad rabteen inaad heshaan
run ahaantii waxaan xaquuq u lahayn wax kasta oo muwaadinka xaq u leeyihiin dastuurka kasoo qaata dartaan oo kaleete waddanka dastuurka loo sameeyey dadka naafada muuqaal iyo maqal iyo door midna kuma lahan laguma xusin markii aan la hadalnaa dastuur ma lagu qoraayo arrin ku saabsan dadka naafada ayaana lagugu jawaabay guddiga dib u eegista ilaa iyo ra-iisul baarlamaanka oo ah ninka dhan mas-uulka oo u madaxa guddiyada dib u eegista baarlamaan dastuurka dhowr jeer ayaan la kulanay muddo saddex jeer ayaan si foolka foola ula kulan oo aanu si qaasana kala hadlaynay doorka ay dadka naafada ku yeelan lahaayeen dastuurka iyo baarlamaanka waxa ugu badan oo mar walba ay naga horkeenayan waxay ahayd dadka naafada doorma ku yeelanayan si cad oo qeexan maxay ku sababeynayeen waxay ku sababeynayaan dhaqan iyo waxyaabo xun ay aaminsan yihiin waa dhaqamaad xun waaye uma dhaqmaan sidii micnaha mas-uul qof ah umana dhaqmaan sidii micnaha qof maaragtay ilbaxa marka aada fiiriso laakiin waxay dib u milicsadaan dhaqamadii hore ee ahaa in dadka naafada ay yihiin kuwo laga fogaado in dadka naafada ay yihiin kuwo meel lagu qariyo aadaan uga xunnaa iyadoo qofkii uu mas-uul sare yahay mas-uuliyaddadeed haayo inuu weli sidii u dhaqmo cabdifataax dal dowlad labaad ka timid dad naafana wuu leeyahay ama baahyo gaara qabo marka laga hadlayo ka qaybgalkooda ama helidda adeegyada bulshada inkastay yihiin dowlado dhaqaale haysto barwaaqa sooran ka mid a see bay ahayd labada wadan markii la fiiriyo waddankaas tusaale ahaan shirkad kasta oo waddanka ka hirgasha holland oo kaleeto wuxuu ku leeyahay boqolkiiba afartan waxay ku qasban tahay shirkadaasi inay qofkaa shaqaalayso siyaasadoo kale wasiirro ay noqdaan waxay noqdaan maxaanku dhahaa meel kasta oo shaqada laga galo baarlamaanka ay galaan naafadu waxa waaye bulshadooday ku dhex jiraan laakiin halkan markii la joogo waxaad rabta soo baro ninaa soomaaliya waxaa laga sheegay qur-aan boqol tobankii afartan aqaanaa u yidhi alin marka yaa kaa akhrisanaysaa biise alin moogta waxaad rabta ken waxaa lu leeyahay adigu maxaad qaban kartaa qofkan maxaa waa horta ma warmuu meel iska fadhiistaa laleeyahay marka aragtida odhanaysa in qofka naafada uu yahay qof khadka ka baxsan oo nolosha ku jirin ayaa waxay u baahan tahay in lala dagaalamo waxaan u arkaa saddex shay in ay noqon karto arrintaa dagaal xoog badan lagula geli karo midda koowaad waxay u baahan yahin ummadda soomaaliyeed in la wacyigeliyo hadda barnaamijkan oo kaleeto v o da samaynayso kaleeto wuxuu qeyb ka noqon kartaa aayaha iyo mustaqbalka ummadda naafada ah guud ahaan midda kale labaad ummaddu inay hesho reference oo xagga dastuurka ah waxaan isleeyahay haddii la helo xaquuq dastuuriya oo dadka dib loogu eego iyaduna waxay noqon kartaa waxyaabaha markii la rabo dadkaas in lagu celiyo iyo midda saddexaad iyaga naafada laftoodu inay noqdaan dad abaabulan oo maxaan ku dhahaa xuquuqdooda iyo maxaan ku dhahaa doorkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin inay umuururiyaan oo ummadda tusaan aad baad umahadsan tahay waxaa rabaa qaybihii dambe ama gebagabadii baan taagana cali aadan waxaa adag baa tirahdeen ka qaybgalka siyaasadda waxaa adag dhaqankii iyo guurkii oo ninka naafada in gabar la siiya ay meelaha qaar adagta sida cabdullah uu sheegayo waxaa adag caadi ahaan qofkan dadku dala macaamila meelaha qaar marka xalku muxuu ku jira waxaa rabnaa in aan ku horeyno fariintaad bulshada u diri lahayd iyo tan dowladda u diraysaba hal daqiiqo bismillah waa mahadsantahay abdiqaadirow halkan waxaan u aragnaa un in maaragtay dadkii wax bartay oo naafada ahay la siiyo doorkii ku lahaayeen maaragtay dhinac kasta oo bulshada ka mid a dadkii kale oo naafada oo maalin kasta ila soomaliya waa xabadeeda socoto dadku ay naafoogaan dadkii kale oo naafada soo naafoogana loo helo meelo maaragtay lagu xanaaneeyo ay wax ku bartaan oo maaragtay hadda tusaale dadkii naafada hadda dad isku tagay oo badanaa dadaal wado oo howl qabato waaye oo hadda waxaa jirto in arday badan maaragtay naafaa ama aragla ee dugsiyadii dhexe ay kasoo gudbayaan hadda tusaale toddobaadkan oo kale fasalka ugu horreeya oo sagaalaad oo dugsiga dhexa dee dugsiga iyo nooleasha alnuur hadda ka baxay waxay u baahan yihin dadkaas in lasii dhiirigeliyo ee helaan dugsi sare helaan dugsi sare inay helaan waa iska fududahay lakin waxay u baahan yihin inay helaan maaragtay meeshay ku shaqayn lahayen ku noolaan lahayen moogtahay marka waxaan dadka usoo jeedi lahaa dadka iyo dowladda soomaaliyeedba in maaragtay ay ka fikiraan jiilka naafada cusub hadda soo kacay le wixii hore wixii ku dhici kara way ku dhiceen dadka cusub hadda soo kaca oo maaragtahay naafada ay wixii u qaban karaan oo maaragtahay eh in dee bulshadii ay kamid dhigaan taasaa marka tala ahaan kusoo jeedna
cabdulaahi dhaqankaas oo hadal qaaday waana meelaha khatartu ka jirto ama culayska badan uu ka jira marka laga hadlayo dadka naafada ah guurka oo kale sideed u macaamishaa see wax u dhacan
run ahaantii waxay ka mid tahay nolosha ayay ka mid tahay dadkuna waxay kula dhaqmayaan sida dadka ka horreeyay mar walba u dhaqmaan badanaa waxaa dhacda in marka qof oo naafaha oo dhallinyaro ah uu soo hana qaado uu isku dayo inuu guursado waxaa badanaa dhacdo in caqabad ay ka hor timaado sixty seventy percentage waxay ka imaan kartaa qofka uu markaas rabo inuu guurka dhexdhex maro in gabadhii ama wiilkii midba midka kale uu caqabad challenge ku noqdo diido haddii tusaaleaan gabar ay tahay in wiilkii ay dhibaato ku noqoto sidii ay uga dhaadhici leed inay isguursadaan amaba ay jaceyl ama nolol wadaagaan haddii ay wiil yahayna sidii gabadhii kale ee aan naafada ahayn asigoo naafaha uu kaga dhaadhici lahaa caqabad waxaa ka timaada ilaa boqolkiiba lixdan camal ah haddii uu wax ku guuleysto shaksigaas boqolkiiba lixdankaas uu qofkaas xitaa ka dhaadhiciyo haddana caqabad labaad oo waxaa imaana qoysaskii ay ka dhashatay gabadha ama wiilka oo kale uu ka dhashay in la yidhahdo ma intaasaan kusoo korinaynaa naafo qof curyaana oo naafaad aroosaysaa ma intaasaan kusoo barbaarinayna oon kula soo ordayn ma hadeertaa wax oo curyaan oo laga tegay aad aad aroosaysaa ayaa nolosha la gel waa naga dhimatay xaqiiqiyan waana runtii waa dhibaato laba dhinac leh mid shaksiga aad rabto inaad wax la wadaagto kaaga imaan karta haddii aad ku guulaysatana mid ka dambeysa oo dadka ay ka dhalatay ama uu ka dhasho qofkaas aad rabto inaad nolosha la wadaagto kaaga imaan karto xaqiiqiyan anigu waxaan xasuustaa wiil yar in gabar loo guuriyey oo weliba mihiyaa looga keenay waa dadkan xoogaa aqligooda uu dhiban yahay xaqiiqdii waxaa dhacday dadkii deriska ah ee xaafadda inay dulmeen gabadha ma garanaynin wiilka baadiyaa looga keenay waa laysku guursaday ehelimaa laisu siiyey waa dad qaraabo ilma adeeray ahaayeen muddo markii ay nolosha wadaageen ayay dadkii xaafadda tacaamuleen ayaa gabadhii dadkii takoor ku bilaabay waxaa doqonkaa ayada doqon kale waa leer doqonkii ay aroostay ayadana waa doqon kale gabadha intay wax ka jiraanay tiri dadka si maxay saan i yeelayeen xaqiiqiyan muddo sagaashan maalmood gudahooda baaburay ku laabatay gabadha ayadoo qofna u sheegay miyay ka timid ha bamiya kun waxaana ku sababay waa qadarta aadla way ku qancin lahayd waalidkeed waxay ku xukmeen way ku qancin lahayd dadka asxaabta ay la noolaa lahayd ay xaafadda la joogtay ayaa waxay tusiyeen waxaysan arkayn waxay uga dhigeen haran ama dhibaato guriga ay soo gashay taa oo ku qasabtay inay dib u cararto
aftax maxamed daahir maxaa kusoo gabagabeyn lahayd horta an waxaan isleeyahay aragtidan hadda aragtidaas u baahan in challenge lala galo waxaan aragtidaa ku saleynayaa saddex arrimood ayaa noogu sabab baan isleeyahay midda koowaad anaga muslimiin aan nahay diinta waan runtii dad muslimiina oo diintooduna islaam tahaan nahay diinta yani barashadeedu way nagu yar tahay haddaan baranana ku camalfalkeedu wuu nagu yaryahay taa waxaan u arkaa inay tahay sabab inay ka tahay dhaqankan xun midda kale oo aan isleeyahay waa waa maaragtay sabab ayay u noqon kartaa ilbaxnimadka iyo xadaarada adduunka uu gaarina iyadana way nagu yar tahay wax badan kama naqaano waxaan ku saddexayn lahaa waxaa jira dhaqan xun oo labadaas ka abuurmay oo qofka haddii uu waalidkaa ama ehelkaa ilmihiisa iyo dadkiisa hadduu guursado qof naafaa waxaa looga bartay inuu yahay qof culays ku ah bulshada ilaa hadda qofka naafada inuu awood leeyahay inuu ka taalanti badan yahay inuu qof creative yahay ma bulshadu uma bisla mana fahmin marka waxay u baahan tahay bulshada soomaaliyeed inay hesho wacyigelin guud inay hesho maxaan ku dhahaa bulshada naafada ah mataqaanaa xuquuq dastuuriya in la helo dad iskaashada oo naafadii iyo dadkiina waxgalka ah ee ummadda soomaaliyeed ku jira oo ay mataqaanaa nimankiina hadda dhallinyarada ee ololeynaya oo kale ay ka mid yihiin oo iskaashada arrintaana maaragtay looga gudbo si wada jir ah aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o
aad u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o e aad kala socoteen haatanna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii dhinaca talyaaniga aynu eegno maanta waxaa la ciyaari doonaa kulanka kama dambaysta ee coba italy oo kooxaha ac milan iyo yuventus ay ku hardami doonaan gegada olombico stadium labadan kooxood ayaa midba midka kale doonaysa inay dhinaceeda dhulka dhigto sidoo kale dalka ingiriiska naadiga crystal palace ayaa la ciyaari doonta koobka fa kaabka finalihii naadiga manchester united united waxay doonaysaa inay sanadkan qaado koob kadib markii ay ku guuldaraysatay inay u soo baxaan champions liiga sidoo kalena horyaalkii ay ku guuldaraysteen inay qaadaan maalinta berito sidoo kale waxaa la dheeli doonaa faynalaha koobka laga ciyaaro dalkaasi sbain ee king cab ama coba dalrey oo kooxaha f c sevilla iyo barcelona ay wada dheeli doonaan sevilla oo toddobaadkaynu ka soo gudubnay ka soo adkaatay naadiga liverpool koobka yuruba league ayaa niyad wanaagsan u haysa inay garaacdo naadiga barcelona iyadoo barcelona sidoo kale horyaalka ku guulaysatay hase yeeshee ku guuldaraysatay inay champions league hore usii socto kadib markii kwata faynalaha naadiga kubadda cagta atletico madrid oo faynalaha joogta ay ka soo adkaatay luis suarez ayaa doonaya inuu dhaliyo golkiisa lixdanaad ee xilli ciyaareedkan si markaasi uu dadaal uu usii galo inuu sanadkan ku guulaysto abaalmarinta kubadda dahabka ee balon dior oo sanadihii ugu dambeeyey ronaldo iyo messi ay uun ku tartamayeen midkoodna uu ku guulaysanayay anthony marshall weeraryahanka naadiga manchester united ayaa sheegay in markii naadiga manchester united ay ciyaartooygaasi la soo wareegaysay ciyaartooyda qaar ee naadiga aysan isaguba garanaynin waxa uu tilmaamay in kabtanka naadiga kubadda cagta manchester united wayne rooney uu isagu google gareeyey si uu u ogaado waxa uu anthony marshall yahay islamar ahaantaasina hadda uu qiray inuu yahay ciyaartooy weyn oo wanaagsan antony marshall ayaa doonaya in naadiga kubadda cagta manchester united uu guul ku hogaamiyo kulanka dhowaantan ay la dheeli doonaan naadiga crystal balas dhegaystayaal xubintii cayaaraha maanta halkaa inoo joogto
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay iyo xubinta ciyaara ismaaciil maxaa inoo xigay haye haye dee markii dhoweyd baad inoo soo qabatay hees ista bushaaradii naftayda oo bushaaradii oo naftaydaay barnaamijka caweyska toddobaadyo lasoo dhaafanayo uga sheekeynayna dhegeystayaashii waxa ay ku timid malaha markan iyagoo she- heestii ka bogtay oo yaqaana xigmaddeedii bay dhegeysanayaan eeshcala waxaa ku luuqanaya fanaanka shay miro dacar waxaanay gabagabo u tahay eh, guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanto sabtiya intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo shaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo balan beledadi kalgacaalada ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo balan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan فليدونا بوحان سبق دي أوغا سيدانا هاي بكرة سعود مركبان كلي سيري إلى نيلة أنت لي بحنان كريوان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.